الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تهلوب نصرا وفدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal waa habeen arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay toddoba-iyo labaatanka bisha siddeedaad ee shacbaan sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri gebiyahaanba barnaamijka caawa waxaan ku soo qaadan doonnaa insha allah kulan muddo laba toddobaada u socday hoggaanka sare ee xarakada shabaabulmujaahidiin iyo mas-uuliyiinta maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka oo soo gebagaboobay waxaan idiin soo gudbin doonnaa war murtiyeedkii laga soo saaray gebagabada shirka iyo tebinta habsami socodka shirkaas oo idaacaddii islaamiga andalus howlka shirkaasi ka soo samaysay
فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا
waa hagaag dhegaystayaal aan ku hormarna barnaamijkeena war murtiyeedkii laga soo saaray shirkii dhex maray hoggaanka sare ee xarakada iyo maktabka siyaasadda iyo xiriirka wilaayaadka waxaa goobta ka akhriyey sheekh muuse cabdi caraale الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إخوة الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والمرتيات كسو بحي كون أي يشين معمولة ولاية إسلامية سقالي تبنك شعبان كون أفر بولا فرتين اللي حجري waafaqsan siddeed iyo tobanka febraayo laba kun labaatan iyo shan qaala allahu tacaala waladiina istajaabuu lirabbihim waaqaamuu salaata wa amruhum shuuraa baynahum wa mima rasaqnaahum yunfiquun iyadoo laga duulayo amarka allaah ee ah inay muslimiintu si wada jir ah uga tashadaan aayahooda iyo maslaxaddooda adduun iyo aakharo waxaa allaah fadligiisa soo gabagaboobay kulan wadatashi ah oo ay isugu yimaadeen wulaadda wilaayaadka islaamiga iyo hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankaas oo qabaqaabadiisa lahaa maktabka siyaasadda iyo walaayaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu gorfeeyey arrimo kala duwan ay ka mid yihiin kow duulaanka cusub ee gaalada aysom howlgalkan waa howlgal shahaadaladir ah oo loogu talagalay in lagula dagaalamo ku dhaqanka sharcada islaamka idibadana loogu aaso nidaamka kufriga ee dimuqraadiyadda waa howlgal ka turjumaya heerka uu gaaray niyadjabka iyo fashilka ciidamada saliibiyiinta iyo gaalada reer galbeedka waa howlgal aan moraal iyo maalgelin toona loo haynin sidoo kalena muujinaya quusta iyo rajaxumada ay gaaladu ka qabaan inay soomaaliya ku sii nagaadaan waxaa hubaal ah inuu duulaankan kufaartu ku dambayn doono hoog iyo hasiimo dhabarka loo saaro cadowga islaamka insha allah si la mid ah howlgalladii saliibiyiinta ee isaga ka horreeyey guusha waxaa dhaxli doona addoommada allaah ee saalixiinta ah allah wuxuu leeyahay walaqad katabnaa fi zabuuri min bacdi dikri ana alarda yarituhaa cibaadiya saalixuun ina fii haada la balaaqan liqowmin caabidiin qodobka labaad damaca saliibiyiinta etoobiya dagaalka etoobiya ee dhanka ka ah ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ma ahan mid ku salaysan khilaaf siyaasadeed ama dagaal qowmiyadeed waa dagaal ka guda ballaaran dhul iyo bad salkana ku haya nacaybka ay u qabaan kelimada tawxiidka waa loolan u dhaxeeya iimaanka iyo kufriga qur'aanka iyo baybalka masjidka iyo kiniisadda waxaa keliya ee maanta la isaga celin karo damaca etoobiyana waa inaan tawxiidka cuskanno allaah jidkiisana kula jihaadno cadowga nusuusta diinta sidaas ayay noo sheegaysaa taariikhda iyo tajrubadana sidaas ayayna barayaan allah wuxuu leeyahay qaatiluuhum yucadibhum allaahu biaydiikum wa yukhsihim wa yansurkum calayhim wa yashfi suduura qowmin mu'miniin qodobka saddexaad hagardaamada dowladda ridada ee turkiga si ka duwan halkudhigyada beenta ah ay ku nasracaadinayso ummadda soomaaliyeed waxay dowladda turkigu tobankii sano ee lasoo dhaafay ku howlaneyd boobka iyo billaqada khayraadka dalkeenna wax badan ayaan arrintaas ummadda u sheegnay maanta iyadii oo aan cidna ka qarsoonayn ayay dunida oo dhammi arkaysaa heshiiskii baadilka ahaa ee ankara ee etoobiya loogu saxiixay badda soomaaliya ayaa daaha ka rogay hagardaamada turkiga iyo isbahaysiga qarsoodiga ah ee ay kula jirto saliibiyiinta xabashida kaas oo ka dhan ah madax bannaanida dalkeenna turkiga iyo dabadhelifyadiisa kooxda riddadu waxay bulshada u sheegeen inay badda soomaaliya difaacayaan balse xaqiiqda la wada arkay waa in baddii xabashida loo saxiixay khayraadkii ku jirana uu turkigu qaadanayo nambar afar fashilka xukuumadda riddada iyadoo ay saddex sano wax yar dhiman ka soo wareegtay magacaabistii xasan gurguurte wuxuu dalku maanta marayaa heerkii ugu liitay murtadkaas iyo kooxdiisu waxay faraha ka bixiyeen wax kasta oo ummadda soomaaliyeed ilaanshan jirtay haddii ay ahaan lahayd diin dadnimo deeq intaba waxaa maanta soo ifbaxay dhibaatada laga dhaxlay maamulladda riddada ah ay gaaladu soo dhistay iyadoo dalka uu hareeyey khilaaf siyaasadeed amni darro qabyaalad musuq maasuq sadbursi iyo burbur dhaqaale waxaa loogu yeero xukuumadda federaalka soomaaliya waxay ku fashilantay difaaca dalka dadka iyo deeqda ummadda soomaaliyeed waa xukuumad riddo ah oo ku shaqaysa siyaasadda looga soo meeriyo washington adis ababa ankara xafiisyada xalane iyo safaaradaha dowladaha reer galbeedka waa xukuumad gaalada macatablayda ah hiil iyo hooba ku siisay xasuuqa muslimiinta iyo la dagaalanka shareecada allaah waa xukuumad riddo ah oo aan lahayn sharciyad iyo fulintoona kadib markii ay xukunka kitaabka allaah ku beddelatay dastuur gaala qortay iyo xeerka ciqaabta talyaaniga allah subxaanahu wa tacaala wuxuu kitaabkiisa ku yidhi waman lam yaxkum bimaa anzala allaahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun qodobka shanaad boobka iyo billiqada khayraadka dalka boobka lagu hayo hantida caamka iyo dhaqaalaha dadka soomaaliyeed waa qorshe ay isku bahaysteen gaalada reer galbeedka iyo xukuumadaha riddada soomaaliya turkiga imaaraadka xabashida iyo masar waa qorshe ay fulintiisa u xil saareen maamullada maqaarsaarka ah oo ay qaybo dalka ka mid ah ka dhiseen tan iyo intii uu xukunka la wareegay xasan gurguurte waxaa laba jibaarmay dhaca iyo boobka hantida caamka ah iyo tan khaaska ah intaba wuxuuna dalku baylaha u noqday shirkado shisheeye oo garab ka helaya hay-adaha i m f iyo world bank kuwaas oo go'aan ku gaaray inay burburiyaan dhaqaalaha soomaaliya si uu dalku weligiis ugu jiro diraangirinta saboolnimada iyo gacmohoorsiga shisheeye lamarka lixaad colaadaha sokeeye ee dalka ka aloosan midhaha qaraara ee laga gurtay nidaamka four pointy five ee ku dhisan qabyaaladda iyo takoorka waxaa ka mid ah dib u soo noolaynta colaadihii sokeeye kadib markii uu xukunka riddada qabtay xasan garguurte waxaa durba cirka isku shareeray dagaallo beeleedyo ay ku hoobteen boqolaal ka mid ah shacabka soomaaliyeed waxaana dagaalladaas hurinaya siyaasiyiinta murtadiinta ah iyo dowladaha saliibiyiinta waxaa nasiib darro ah in halka ay saliibiyiinta etoobiya xoog ku haystaan magaalooyin badan oo dalkeenna ah kuna howlan yihiin sidii ay ula wareegi lahaayeen baddeenna iyo inta ka dhiman berrigeenna in qabaa'ilka soomaaliyeed ay isku laynayaan ceelal iyo dhul daaqsimeed ah toddobo horumarinta adeegyada bulshada waxaa kulanka maamullada wilaayaadka islaamiga ah iyo hoggaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab lagu lafaguray heerka uu maraayo adeegyada ay maamulladaas mujaahidiintu u hayaan muslimiinta ku nool wilaayaadka islaamiga ah waxaana diiradda la saaray muhiimadda ay leedahay dardargelinta mashaariicda horumarineed ee bulshada waxtarka u leh haddii ay ahaan lahayd dardargelinta waxbarashada dacwada caafimaadka waxsoosaarka beeraha iyo dubahabaynta waddooyinka buundooyinka iyo xoojinta kaabayaasha dhaqaalaha namarka sideedaad ka hortagga fisqiga iyo fasaadka daroogada iyo fisqiga ku soo baahaya dalka gaar ahaan goobaha ay ka arrimiyaan maamulada riddada waa qorshe laga hago lagana maamulo xerada xalane fulinteedana ay leeyihiin hay-adaha iyo maamulada riddada kuwaas oo iska kaashanaya dhalanrogga iyo duminta akhlaaqda dhallinyarada soomaaliyeed anshax xumada ay dadka qaarkood ku soo bandhigayaan baraha bulshada hadday yihiin kuwa gaaloobay iyo kuwa qowmuluudka ah intaba waa qorshayaal laga soo baaraan degay oo ku wajahan dhallinyaradeenna falaqayn iyo xog isweydaarsi laga yeeshay arrimaha la soo xusay iyo in kaloo badan waxay ka soo qaybgalayaashu soo saareen qodobada hoos ku xusan kow in la sii xoojiyo jihaadka farducaynka ah ee lagula jiro gaalada soo duulayaasha ah magac weliba iyo maandhayd kasta oo ay sheegtaan labo in waxa loogu yeero dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ka dhisan ay yihiin maamullo riddo ah ashahaadala dirir iyo gacmo gaalo ah ayna waajib tahay in lala dagaalamo xukunkana laga rido sida ku cad fadwooyinkii culammada soomaaliyeed ay ka soo saareen shirarkii wadatashiga ee sannadihii kun afar boqol soddon iyo saddex kun afar boqol soddon iyo shan iyo kun afar boqol afartan iyo afar hijri saddex heshiis walba oo lagu xaraashayo khayraadka badda berriga iyo hantida guud ee dalka waa heshiis waxba kama jiraan ah oo aan lahayn tix iyo taabagelintoona waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab caddaynaysaa inay la xisaabtami doonto cid weliba oo kulug leh heshiisyada baadilka ah iyo qandaraasyada lagu boobayo hantida ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed afar in xukuumadda riddada turkiga aysan waxba ka duwanayn saliibiyiinta xabashida iyo gaalada shisheeye ee dalka ku soo duulay sidoo kalena ay waajib tahay in lala dagaalamo lagana difaaco xadgudubyada ay ku hayso khayraadka iyo madax bannaanida dalkeenna nambar shan in xal loo raadiyo colaadaha sokeeye ee ka alowsan dalka lagana shaqeeyo sidii loo xorayn lahaa loona nabadayn lahaa deegaanada ay dagaaladu ka holcayaan iyo heshiisiinta qabaa'ilka soomaaliyeed lambar lix in sare loo qaado wacyigelinta iyo baraarujinta bulshada soomaaliyeed si ay qayb uga noqdaan xoraynta dalka difaaca khayraadkooda iyo u gargaaridda muslimiinta tabaalaysan dhanka kalena uga digtoonaadaan dabinnada gaalada iyo murtadiinta lambar toddobo in la ilaaliyo midnimada walaaltinimada dadka mujaahidiinta ah iyo muslimiinta guud ahaan si wadajir ahna looga hortago qof weliba oo isku daya inuu kala dhantaalo midnimadaas siddeed in culummada aqoon-yahanada bahda waxbarashada odayaasha dhaqanka iyo guud ahaan bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed ay u wada istaagaan sidii looga hortegi lahaa fisqiga fasahaadka iyo maandooriyaasha dalka ku baahaya kuwaas oo lagu baabi'inayo dhallinyaradeenna iyo dhaqanka suuban mujaahidiintu kama gaabin doonaan inay kaalintooda ka qaataan sidii tallaabo looga qaadi lahaa cid walba oo kaalin ku leh hagardaamooyinkaas lambar sagaal in maamulada walaayaadka islaamiga ah ay sii hormariyaan adeegyada ay u hayaan bulshada muslimiinta si xilkaasnimo xikmad iyo dhimrin ku jirtana sare ugu qaadaan farista wanaagga iyo reebidda xumaanta toban in la ilaaliyo badqabka dhaqaalaha dadka muslimiinta ah iyo khayraadkooda islamarkaana la taageero lana hirgeliyo waxsoosaarka dalka sida tacbashada beeraha dhaqashada xoolaha iyo maalgashiga gunaanadkii wuxuu maktabka siyaasadda iyo walaayaadku bogaadinayaa guulaha isdabajoogga ah ee muslimiintu gaareen meel walba ay dunida ka joogaan wuxuu maktabku sidoo kale bogaadinayaa guulaha ciidamada tawxiidka ee ku sugan furimaha dagaalka gaar ahaan mujaahidiinta ka dagaalamaya wilaayaadka islaamiga ee mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe kuwaas oo allaah fadligiisa fashiliyey duulaankii shareeca la dirirka ahaa ee saliibiyiinta iyo murtadiinta ku soo qaadeen ku dhaqanka shareecada islaamka maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu mahadcelin ballaaran gaarsiinayaa dhammaan qabaa'ilka soomaaliyeed ee maal iyo muruq iyo maskaxba ku garab istaagay koryeelidda kitaabka allaah iyo la dagaalanka cadowga islaamka waxaana allaah ka baryaynaa inuu dadaalkooda iyo nafhurkooda ka aqbalo uguna beddelo wanaag adduun iyo mid aakharo labadaba ugu dambayntii xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ugu baaqaysaa madaxda riddada siyaasiyiinta askarta iyo dhammaan shaqaalaha xukuumadda riddada inay allaah u toobad keenaan inta ay goorigoor tahayna ka soo baxaan safka gaalada allaah waa mid naxariis badan wuuna aqbalaa towbada addoommadiisa haddii ay tahay mid dhaba oo dartiis loola qasday ha ku kadsoomina ballanqaadyada dhalanteedka ah ee gaalada kuwaas oo idinku sasabaya inay idin difaaci doonaan allah subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay waid zayana lahum ashaydaanu acmaalahum waqaala laa ghaaliba lakum alyowma min annaasi wainii jaarun lakum فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب حركة مجاهدين الشباب waxay u dagaalamaysaa inay gaalada ka xorayso dhulalka muslimiinta ee ay ku soo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran u fulisa shareecada allaah taasoo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka dhowraysa badqabka ummadda muslimka ah sidoo kalena difaacaysa hantida iyo sharafta muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ila an yaquuluu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته waa hagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaad degaysanaysaan markanna waxaa idinku wareejinayaa walaalkeen faysal xasan cali oo kulankaasi ka qayb galay tebintan inooga soo duubay waa hagaag goordhow waxaa soo gabagaboobay shir muhiim ah oo muddo laba toddobaad ah halkan ka socday dabcan kulan muhiima ayuu ahaa qodobo iyo ajandayaal kala duwan ayaa lagu gorfeynayey waxaa u dhexeeyey dadkii hogaanka u ahaa camalkan iyo mas-uuliyiintii makaatibta iyo wulaadii wilaayaadka islaamiga waxaa iminka aan la taaganahay sheekh xuseen sheekh cali fidow oo ka mid ah hogaamiyaasha kasoo qaybgalay shirkan sheekh xuseen soo dhowow marka hore shirkan maxaa uu uga dhigan yahay camalka iyo guud ahaan dadka muslimiintaba barakallah fiika waa dhowahay shirkani wuxuu uga dhigan yahay camalkan ka tashiga ummadda muslimiinta ee geeska afrika ee khaasatan soomaaliyeed baa halka lagu soo gebagabeeyey biidnillaahi tacaala waxaana laga rajaynayaa isbeddel aad u weyn oo ka dhici doona waxaa ka soo baxa saaxada in lagu tadbiiqiyo biidni illaahi tacaala marka aad baan ugu rajo qabnaa halkaasaan ka rajaynayna insha allahu tacaala dadka muslimiinta ah ee maanta la doonayo in camalkan ay zaad u noqdaan iyo shidaal u noqdaan maxaa halkan fariin uga jeedinaysaa baaraka allah fiikum muhiim waaye arrintaas waxaan fariintan ugu jeedinayaa waxaa ka mid ah qof kasta oo muslima oo qaangaar ah oo baaliqa waxaa waajib ku ah inuu diintiisa iyo dadkiisa iyo dalkiisa uu difaaco gumeysigan uu iska qaado waxaan dadka muslimiinta soomaaliyeed in ay iska qaadaan gumeysiga saaran dhibaatada way arkeen bar iyo beer iyo moogtaha bad midnaba waa laga qaaday meesha ugu dambaysa maanta maraya inay jihaad fii sabiililaahi ma wax kale looga qaadi karana ma lahan gaale waa la iska celi jiray geeska afrika dadka ka nool oo nolosha xayaatada rasmiga ay ku jirto jihaadka waxay ahaayeen dadka soomaaliyeed maantay dadaa u gacana qabtay waxaan marka kula dardaarmayaa inay dadkaasi maal iyo naf waxay hayaan ay ku bixiyaan oo caruurtooda aysan u qaadin dadnimo xumo iyo magac xumo iyo taarikh xumo aysan u qaadin oo gaalada waa la iska cijira ay iska celiyaan wiilashoodiyaa jooga ay jihaadka soo haleelaan gacmo furana ku soo dhowaynaynaa ay yimaadaan iska celiyaan gaalada heeriyada iska qaado halkaas ku dardaarmayna jazaak allah khayr aada u mahadsantaha sheekhan aan kaaga mahad celina fursaddaana siisay kaasi waxa waa sheekh xuseen sheekh cali fiidow oo ka mid ahaa dadkii hogaamiyaasha ahaa ee shirkan ka soo qayb galay markan waxaan fursad u helay sheekh xasan afgooye oo hadda hoolka ka soo baxay sheekh xasan soo dhawow mid iyo labo shirkii waa uu soo gabagaboobay shirka halkan lagu qabtay muddo laba toddobaada socday qodobo ayaa kasoo baxay isla meesha ayaa lagu kala qaatay qodobadii mas-uuliyiintiina niqaash xoogan intii uu socday halkan waad la joogtay shirkan bal ka waran muxuu uga dhigan yahay saaxada بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة جزاكم الله خيرا إلهي إذن بركة شغدا مدى وهيسان إلهي سبحانه وتعالى إخلاص إذن كغدقة مدى كهلا شركة سوق وقبوبي رنتي وحوقها شر مثالي أه وأن نوعي سوك الولي حركة سومرين ولايات كان وحي سوق بيان برنامج فر بدن ولا سيهيستو qiyaadadeena meesha way u dhammayd intooda badan ayaa la dhihi karaa muddada dheer la fadhiiyey waxay keentay wax walbay soo gudbiyeen in laga niqaashay loogana jawaabay ayna la noqonayaan haddeer marka uma wilaayaadka waxay mudan yihiin in loo duceeyo ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu shaqooyinkooda u fududeeyo sida loogu dhiibay inuu ilaahay ugu soo fududeeyo oo ilaahay subxaanahu watacaala shaqooyinkooda u fududay intaasaan dhihi waa gartay adoo fursaddan ka faaidaysanaya dadka soomaaliyeed ee ku dhegaysanaya kelimad ama kelimateen maxaa odhanaysaa jazaaka allaahu khayran shacabka muslimiinta meel walbo joogan waxaan leeyahay alxamdulilah maanta waxaad haysataan dowlad islaamiya oo diinta idinku maamulayso aanna soo marin jawiga afrika hadda dadka nool intay joogaan waxaan leeyahay ka faa'iidaysta dadka muslimiinta garab istaaga hiil iyo hooba ku garab istaaga tujaarta waxaan u sheegayaa maxaaraa dalka soo gashay way baxday dadaa ka shalaynaya ayagoon shilin ku darsanin maalka waa laga dhaxay aakhirana xisaabtana u dambeeya adduunyana inay wax islaamka ku taraan lagama helin marka hadda ganacsatada waxaan leeyahay fursadaad haysataan gaalada waa jabtay inta dalka laga saara hadda kusoo darsada culimadana waxaan leeyahay haddaad mar hore aaminsanayseen raayo islaami inaysan insanka istaagayn waa tan istaagan owlaadiina gacanta ku haysa kaaleyna la soo shaarika shacabka guudna waxaan leeyahay jihaadka ka soo qayb qaata nin walba kaalintiisa ha soo buuxiyo jazaakum allahu khayran asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam kaasi waxau ahaa sheekh xasan afgooye oo ka mid ahaa hogaamiyaashii iyo mas-uuliyiintii shirkan halkan ka socday ee muddada labada toddobaad ah ka qayb galay iminka waxaan fursad u helay inaan la kulmo sheekh abu usaama sheekh abu usaama soo dhowow shirkan muxuu risaalo ah oo u xambaarsanaa bismi illah alxamdulilah wasalaatu wasalaam calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin akhuna jazaka allah khayr waa dhowahay ilaahay baa mahad iskale subxaana wa tacaala meesha nagu soo kulmiyey shirka risaaladoo xambaarsanaa risaalo culusay ahayd waxaa lagu tilmaamaya waxay ahayd dariiqan jihaadka ee socdo maanta bariga afrika ka socdo shawdkii uu soo jaray iyo taariikhdii uu soo maray iyo meeshay wax ka soo bilowdeen iyo maanta meesha ay joogaan waxaa muuqata marka yududilo aad iyo aad u khayr badan runtii iftiin baa muuqda khayreed baa muuqda ummaddii waxaad moodaa inuu jiro horumar ilaah idinkii subxana watacaala marka khayrkaasa nooga muuqda waa gartay muddo laba toddobaada ayaa halkan kulan uu ka soconayay dabcan toddobadii bishii shacbaan ilaa maanta aan joogno shirka waa uu socday qodobada lagu gorfaynayey maxaa waaqica wax ka bedeli karaa is leedahay jazaaka allahu khayran runtii meeshan wax lagu gorfeeyey qodobo aad iyo aad u tiro badanay ahaayeen kuwo waxay u noqonayeen camalka guud kuwana waxay u noqonayeen bulshada muslimiinta ah ee aan maamulno ee gacanta aan ku hayno waxaan leeyahay marka waxaa ka muuqata yadidiilo tiro badan iyo go-aano meeshan ka soo baxay oo mujtamaca muslimka gaar ahaaneed wax u tari doona oo ay ka dareemi doonaan meydaanka ilaah idinkii subxana watacaala markay hoos u degto waxyaalahaas waxyaalaha ugu daran waxaa waaye tacaamulka xagga tacaamulka hadday noqon lahayd idaarooyinka jira iyo shacabka hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd isku xirnaanta iyo midnimada hadday noqon lahayd hadday noqon lahayd culaysyadii jiray ee ka jiray xagga idaaraadka iyo wax noocaas hadday noqon lahayd maxaa yeele iyadoo khayr la wado oo wanaag la wada waxaa dhici karta haddana sidii ay wax u ahaayeen inaysan wax u dhicin dhanka kale waxaa jira cadowga wuxuu wadaa been abuur tiro badan oo uu rabo inuu dadka kaga kahor keena camalka waxyaalahaasoo dhan marka wax cadowga ka nixin doona muslimiintan ay ku farxi doonaan meesha ka soo baxa waa gartay ugu dambeyntii ee halkan ee dabcan qaraaraad iyo go'aano ayaa ka soo baxay ee isla goobta lagu meelmariyey isla goobta in la dhaqangeliyey lagu kala qaatay ee bal ka waran ee maxaa is leedahay ee in laga ilaaliya ay u baahan tahay maxaase u baahan in lagu tabantaabo si yacni miidaanka marka loo taga aysan u fashilmin maasha allah jazaaka allahu khayran horta wax allaalay wixii go'aamo ah lasoo dhigay ee ka yimid wilaayaadka ee la falanqeeyey dhammaantood meeshaana go'aan looga gaaray waxaana ka soo baxday siduu ahaa in loo tafiidiyo go'aanka oga soo baxay biidn illahi subxana watacaala waxyaalaha marka hadda u baahan joogtaynta waxay tahay wixii la isla qaatay in la fuliyo wulaaddu inay fuliyaan maamuladaneda inay fuliyaan bulshada muslimiintana ay fuliyaan waa qodobka koowaad qodobka labaad waxa weeyaan in laga dhowro tashwiish in laga dhowro kala tag in laga dhowro in ummadda muslimiinta ay ku kalsoonaatada walaalahood mujaahidiinta ah maxaa yeelay waxa meesha ka soo baxay iyagaa arki doona saxaadka markay yimaadaane waxaa dhici karta wax tara badanoo dadka ku taagtaagnaa inay ku farxi doonaan biidn illahi subxaana wa tacaala waa gartay jazakallahu khayr abu usaama waa kaaga mahad celinaa fursaddaana siisay ee wuxuu ka mid ahaa dadka ka qayb galay kulankan ee iminka soo gabagaboobay ee halkan ee kusoo gabagaboobay dabcan laba toddobaad ayuu kulankan socday wuxuu ahaa kulan ee lagu falanqeynaya qodobo muhiim ah waxaa jira kulamo gooni gooni ah oo aan loo ogoleyn saxaafadda iyo kulamo albaabada u xiran yihiin ugu dambeyntiina maanta ayaa xafladdii gabagabada ee kulanka ay qabsoontay mas-uuliyiin kala duwan ayaa meeshan isugu yimid oo ay ku jiraan wulaada wilaayaadka islaamiga oo ay ku jiraan dadka acyaanta ah oo ay ku jiraan hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa iminka ii muuqanaya sheekh cabdiraxmaan abu maxamed waa ligii hore ee wilaayada islaamiga ee gedo sheekh cabdiraxmaan soo dhowow kulankan maanta halkan kusoo gabagaboobay maxaa ee ka soo baxay oo natiijo ah bismillahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah amaa bacd jasaakum allahu khayran kulankan kulun muhiim ah oo ummadda muslimiinta oo soomaaliya iyo jihaadka caalamka intaba muhiim u ah buu ahaa ee wax badan baana looga hadlay shirkan oo muhiim u ah insha allahu tacaala waxaana laga ogaan doonaa markii dadkii soo xaadiray ay gaaraan boosaskii iyo amaakiimta ay ka shaqaynayaan baa la ogaan doonaa waxtarkiisi iyo waxa ummadda uu u yahay ee waxyaabo badan oo ummaddaas muslimiinta ah akhradooda iyo adduunyadooda ku saabsanna waa laga hadlay insha allahu tacaala waxaanu leenahay shir muhiim ahaa dadka muslimiinta muhiim u ahaa buu ahaa waa gartay rajada aad ka qabta intay la eg tahay in mirihiisu noqdaan kuwa dhaqangal ah wadciga maanta dalka uu ku sugan yahay ay wax ka bedelaan insha allahu tacaala waa rajadayda waxaa weye waa boqolkiiba boqol inuu saaxada iyo qaabka hadda maanta jira ay wax ka bedelo fursada muhiim ahna oo badan waa ay muuqanaysaa oo dalkii firaaq iyo waxaa jira isbedella baraarugna waa jira oo mujaahidiinta iyo dadka muslimiinta ay ku dhex nool yihiin inay dare ay baraarug u jiro sida tadawur oo korukac uu jiro fahamkii dadku uu soo wanaagsanaanaya insha allahu tacaala waxaanan rajaynaynaa in wax isbedel weyn inay ka soo baxdaan rajaynayna jasakum allah khayra jazaaklah khayr aad baa masantaha sheekhana hagaag halkan waxaa kusoo gabagaboobay shirweyne u dhexeeya hogaanka sare xarakada mujaahidiinta al-shabaab wulaada mas-uuliyiinta makaatibta acyaanta waa loo dhammaa shirkan muddo laba toddobaad ayuu halkan ka socday waxaa iminka fursaddan u helay inaan la kulmo sheekh mahad warsame abu cabdiraxmaan sheekhana soo dhowow marka hore shirkan halkan kusoo gabagaboobay maxaa uu uga dhigan yahay dadka muslimiinta ah ee maanta camalkan uu matalayo marka koowaad waa mahadsantiin waana ku dhawaa insha allahu tacaala idaacadda andalus runtii shirkan maanta wuxuu uga dhigan yahay ummadda in maarata yani waxa weye runtii ifafaalo fiican iyo didiilo inay soo muuqanayso oo ummadda wax looga bedeli karo ummaddu hadday marka ay la fahamto qorshahan maanta meesha qiyaadadii raggu ay fadhiyaan qorshahaasna unoo taabagala waxaan rajaynaa insha allahu tacaala si fudud inaan cadowga uga faramarooqsan doono culayska uu nagu haya waa gartay sheekhana maanta halkan dad wulaad ah ayaa shaqooyin kala duwan halkan kaga tagay mas-uuliyiin makaatib ah mid iyo laba dadkaas maxaa kula dardaarmi lahayd runtii waxaan dhihi lahaa masiirada maanta xaggiinay joogtaa ummaddii inaga horeysay waxa weeyaan runtii xaggiina usoo gudbiyeen maanta idinkida joogtaa marka waxa wey inaad dadaashaan ilahay la kaashataan subxaana wa tacaala runtii waana idinku tuhmaynaa waa noo muuqataa inaad qaadi kartaan hawshan maarata ummadda ku matali kartaan insha allahu tacala waa gartay qaraaraadka iyo go-aanada halkan ka soo baxay ee dabcan aad ay u fara badnaayeen rajada aad ka qabto intay la eg tahay in miidaanka dhaqangal uu ka noqdo ee natiijadeedana insha allahu tacaala miidaanka laga arko Ee, innaga sideedana haddaan dad muslimiina nahay waxaan xukumaa waa ikhlaaska iyo alla ku xirnaanshaha waxaan qabaa mar haddaan mu'miniin nahay oo ilaahay ku xiranno ikhlaasna inaga tahay boqolkiiba boqol inay noo qabsoomi doonto miidaanka wax ka bedeli doontaan ilahay ka rajayna insha allahu tacala jazaak allahu khayr aad waa mahadsantahay sheekhna dadka ayaa imika horteeda ka muuqanaya sheekh suldaan ayaa ka mid ah Ee, sheekh suldaan shirkii waa uu soo gabagaboobay allah fadligiis muddo laba toddobaadna halkan wixii lagu gurfaynaya waad aragtay shirkan bal halkan ku soo gabagaboobay muxuu saaxada uga dhigan yahay alxamdulilah saax- saaxada wuxuu uga dhigan yahay eh, shirkan halkan ku soo dhammaaday waa isbedel guud oo wilaayaadku ay qaadi doonaan insha allah haddii laha yidhaahdo oo nolosha dadka wax ka bedeli doona waxaana loogu baaqay dhammaan dadku eh, in ay dhibta haysato waxay kaga baxayeen inuu yahay shareecada inay shareecada u yimaan doonaan ay qaataan insha allah waa gartay halkan ee, shirka waxaa laga sheegay in dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee hogaanka camalka ahaa halkan wixii iyaga laga rabay ay halkan ku saxiixeen dadka shaqada la laaban doona marka ee meydaanka tagi doona ee culayska uu sugayo maxaad kula dardaarmaysaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaan kula dardaarmayaa qof walba inuu mataqaanaa wixii loo igmaday inuu fuliyo siday tahay u fuliyo isagoo qaadanaya dardaarankii rasuulkeena sala allahu calayhi wasalam in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yutqinahu xadiis kalena wuxuu ahaa in allaha yuxibu axadukum idaa camila camalan an yuxsinahu itqaan iyo ixsaan inay la yimaadaan ixsaan waxaa weye an tacbud allaha kaanaka kun taraahu fainahu yaraak in ilaahay ay mataqaanaa mar walba ay ku xisaabtamaan oo ikhlaas ula yimaadaan iskana ilaaliyaan wixii itqaankooda biinay waa gartay dadka raacyada ahna ee la maamulayo iyagana maxaad kula dardaarmaysaa waxaan kula dardaarmayaa inay fuliyaan wixii shareecada ilaahay kitaabkiisa ah oo ay ku dhaqmaan ayna mataqaana xusn tacaamulkooda hagaajiyaan waa gartay ee, jazaak allahu khayr sheekhana ee, waa kaaga mahad celinaa fursaddaana siisay waa hagaag ee, sheekh maxamed abu cabdalla ayaa imika aan hoolka kula kulmay sheekh abu cabdalla soo dhowow marka hore shir ayaa halkan kusoo gabagaboobay shirka halkan kusoo gabagaboobay muddo laba toddobaada ayuu socday qodobada laisla qor- gorfaynayey iyo wax laisla falanqaynayey dabcan in badan oo ka mid ah warbaahinadu bannaanka ayay ka joogeen oo albaabada ayaa ee, shirka uu ahaa mid u xiran shirkan saaxada muxuu uga dhigan yahay jazaak allahu khayran Een, shirkan xilli loo baahnaabuu ku soo toosay Een, shirar badan ay qiyaadada iyo wilaayaadku ay kulmeen waan ka soo qayb galay min labada kun iyo sideeda ilaa iyo hadda u dambeysay Een, kan wax badan buu kaga duwanaa waa gartay maxaa ka mid ah Een, hadday noqon lahayd goobta hadday noqon lahayd agaasinka hadday noqon lahayd mushaarakada dadka ka soo qayb qaatay awal waxaa laga yaabaa wulaadii shaqada haysay iyo qiyaadada inay kasoo qayb geli jirtay Aad iyo aad.
wulaadii hore oo aan ka mid ahay Waa kasoo qayb galay.
xataa waa kasoo qayb galeen Waa gartay.
marka taladana waxbaan ku lahayn waa garta dabcan ee, hogaankana waxbaa xaggooda jiray wa- dadka mas-uuliyiinta makaatibta iyo wulaadana xaggooda waxbaa jiray halkan wixii qaraaraad ahaa ma lagu kala qaatay oo miidaanka iyagoo dhaqangal ah miyay tagayaan mise Een, dhammaan qodobada halkan lagu qaatay run ahaantii aad iyo aad bay u tiro badnaayeen Een, waxaan isleeyahay waa macnaha shirkii ugu dheeraa wilaayaadka ayuu ahaa Een, ayadoo wax walba dhibaato walba iyo culays walba xagga amniga uu jiro taxaddi weyn baa lala galay cadowga ilaahay marka waxaa meeshan ka dhacay run ahaantii wax lasoo koobi kara ma aha nataa'ijtii ka soo baxday shirkan waxaan isleeyahay waa dhaqangeli doonaan wilaayaadkana dhammaan way wada hadleen makaatibtii tanfiidka xarakada way wada hadleen dhammaanna waxay ballan qaadeen inay fulin doonaan wixii meesha ka soo baxay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa een, calaa ardi lwaaqic in ay u gudbi doonaan insha allahu tacaala ta'tiirkoodana la dareemi Waa doono gartay.
marka waxaan isleeyahay een, aad iyo aad baan run ahaantii unoo soo jiitay aad iyo aad buu waxa weeyaan kulankan uu uu ahaa kulan la yaab leh ayuu waa ahaa gartay waa gartay ee, shirkan wuxuu ku soo aaday iyadoo uu shahiiday waaligii wilaayaadka islaamiga sheekh maxamed mir allah ka aqbalo ee, dabcan ee, halkan ma lagu gorfeeyey in howshii uu ka tagay sheekh maxamed mirel sii laba jibaaro ee, sidai ay ahayd meel kasii qurux badan la geeyo jazaaka allahu khayran Een, sheekha allah ka aqbalo saaxiibkayba ahaa Een, rafaqa u darbi waan isleeyahayn marna wulaad haddee laba gobol kala jooga ayaan ahayn marna waali wilaayaad buu ii noqday oo haddee amiirkayga ayuu ahaa Een, maalmo un baan kala maqnayn ama bilaan kala maqnayn intaanan xilka wareejin waxa weeyaan run ahaantii aad iyo aad bay ii danqinaysaa markii la igu soo hadal qaadana wax baan dareemaa aad iyo aadna ilaahay subxaana watacaala ka ka aqbalo mushaahadaadkiisana waan daawanay Ee, iyo rag kaleba aad iyo aad bay ta'tiir noogu lahaayeen marka insha allahu tacaala kolley uun masiiradu waa socon way socon doontaa dhiigoodana ma dayaci doono ilaahay hadduu idmo insha allahu tacaala dhammaanteenna waxaan ballan qaadnay in aan insha allahu tacaala inaysan cadam camalkan uusan u istaageen horeyna waad u ogeydeen haddana insha allahu tacaala waa ballan qaadaynaa walaal shahiiday iyo walaal waxa weeyaan inaysan u hakan doonin ilaahay hadduu idmo biqadri istidaacatina insha allahu tacaala waan wadaynaa insha allahu tacaala waxa weeyaan laa astasilanna sacba aw udrika almuna annagu hadaf baan leenahay famaa inqadat ilaamaalu ilaa lisaabiri marka waxaan leenahay insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxa weeyaan waa hadaf weyn inaan cizo aan helno iyo inaan shahaado helno inaan tadbiiqinta sharciga ilaahay dhulkoo dhan aan ku fidinno iyo inaan ilaahay subxaanahu watacaala aan la kulanno marka ixda alxusnayeyn baan annagu aan qaadanay liajli dalika waxyaabaha dhacaya nama saamayn doonaan ilaahay hadduu idmo waxa weeyaan haddaan ka adagnahay sidii hore haddaan ka xoog badannahay maalinba maalinta ka dambaysa shirba shirka uu ka dambeeyo waa ka horumarsan yahay waxa weeyaan dadkii ufuqii iyo maxaa la yidhahdaa dhammaan waxa weeye waxaan isleeyahay waa la koray wacyigii waa u koray annaga laftirkeena waa un kornay tajrubaad badan baan helnay marka alxayaatu tajaarib man taxadaa fahuwa yaciish marka waxaan isleenahay waxa weeye taxadi macadabu kula jirnaa marka qofka taxadiga samaynaya unbaa adduunkan ku noolaan kara sideedaba nin isdhiiba ma noolaan karo hada wabillahi towfiiq jazakallahu khayr aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed abu cabdalla oo ka mid ahaa dadkii kulankan ka qayb galay kulankan mar kale haddii aan idinku celiyo wuxuu ahaa kulan ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab acyaantii camalkan sidoo kalena mas-uuliyiintii makaatibta iyo wulaadii wilaayaadka islaamiga ah in badan oo ka mid a halkan ayay goobjoog ku ahaayeen ilaa sideed waali ah oo wilaayaadka islaamiga ka mid a ayaa kasoo qayb galay oo halkan goobjoog ku ahaa qaar kale oo soo haleeli waayey shirkana dabcan aalada fogaan aragga ayay shirka kaga qayb qaateen waxaa mikrofoonka la dhex mari doonaa mas-uuliyiinta halkan isugu timid shaqaale darwiish soo dhowow maanta shucuurkiina iyo dareenkiina ka waran kulanka halkan kusoo gabagaboobay shucuurkeenu aada ayuu u sarreeyaa alxamdulilah iyadoo dee kulankii shirkii inoo socda khayr iyo wanaag inoogu soo dhammaaday wax badanoo taagtaagnaana lagu xaliyey wax badanoo go-aano lagu qaatay horumarka ummaddan sidii looga shaqayn lahaa ayaa ilaahi subxaanahu watacaala haddana wuxuu inoogu soo khatimay bishaaradan iyo guushan iyo nasrigan ayuu ilaah inoogu soo khatimay taana waa fadli dheeraada oo ilaahi subxaana watacaala iswaafajiyey shirkii guusha ka soo baxday iyo guusha ilaahay ciidamada mujaahidiinta si iswaafaqay qodobada la gurfaynaya waxaa ka mid ahaa in maamulada wilaaya islaamiga ay gurmad iyo zaad u noqdaan ciidanka mujaahidiinta ee dagaalka ku jira wadankana dagaal ayuu ku jiraa waajibkiina ku aadan arrintaas maxay tahay
waajibkeena ku aadan waxaa weeye walaalahan mujaahidiinta ee sufuufta ku jirta inaan thakriga la buuxino oon garab istaagno maal iyo naffa waxay u baahan yihin aan la garab istaagno innagoo taalo taaganoo diyaar u ah ee haddana tanno ay noo sii xoojisay insha allahu tacala tanna waxay noo noqonaysaa shidaal aan kusii shaqayn waa gartay aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish markana waxaa mikrofoonka kusoo dhaweynayaa sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan sheekh cusmaan soo dhawow marka hore kulanka halkan aad u joogteen iyo arrimihii halkan lagu gurfaynayayba wilaayada bokool maxay uga dhigan tahay wallaahi waa waa maaragtay fursad aad qaali u ah waay waxyaabo fara badan oo maaragtay mashaakil ahaa ee taagtaagnaa oo maxaan ku idhaha laga hadlay iyo wixii injaazaad ee wixii maaragtay oo gaabis ee kulli maarata hoogaa waa lasoo fiyey hadii ilaahay idna wilaayada bakool waxay uga dhigan yahay shirkaan maarata guul iyo horumar insha allahu tacala dhammaan wilaayaadkan waa sidaas marka waa runtii waxa waaye waa masaalix fara badan baa laga hadlay jazaakum allahu khayran saaxadan waxaa laga dareemi doonaa isbedel iyo dadkan way arki doonaan insha allahu tabaaraka wa tacaala ugu dambeyn dadka ku dhagaysanaya ee fariinta halkan ama hoolkan aad uga dirayso maxay tahay guud ahaan waxaan leeyahay dadka muslimiinta ah meel walba ay joogaan dal iyo dibid gaar ahaan wilaayaadka islaamka cizigeen iyo sharafteen waxay ku jirtaa aljihaad fii sabiilillah cadowga allah subxaana wa tacaala inaan la dagaalanno waa wixii aan ku guulaysanay aan ku liibaanay gaalada maanta maaragtay qaramada midoobay iyo wixii ugu weyn qof maanta maaragtay wixii ay soo saaraan waxba kama jiraan dhihi karo cod fiitow leh waa annaga insha allahu tabaaraka wa tacaala taasna waa jihaadkaas haddii jihaadka isaga aan ka tagnan waa duloobaynaa marka jihaadkaan ugu baaqaya insha allahu taala in la lamalaabo taasaan ugu baaqaya insha allahu tabaaraka watacala waa gartay aad ayuu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa waaliga wilaayada islaamiga ee bakool waxaa markaan fursad u helay inaan la kulmo sheekh axmed abu yunis sheekh axmed soo dhawow kulamada aad u joogteen maalmahan iyo waxa ay ku salaysanaayeen soo dhawow jasakallahu khayr akhuuna halkaan way oo moogtahay lagu gurfaynayo waa wadatasha oo loogu tashanayo camalka maanta jihaadiga socday sidii kor looga qaadan lahay sidii loogu midoobo lahay sidii maogtahay waxyaabaha dhahtaagan loo hagaajin lahay waxaa markaan leenahay halkaas guul iyo farxad weyn baa camalka maanta socday ugu soo kordhayo jazaakum allahu khayran guud ahaan dadka camalkan waday waxay u tahay niyo dhis iyo waxaa weye camalka inay sii ziyaadaan baa u tahay jazakum allahu khayran baraka allah mid iyo laba fariinta halkan aad ka gudbinayso ee aad u jeedinayso dadka aad matalayso ee wilaayada jubbada hoose iyo guud ahaan shacabka guud ahaan dadka aniga aan matalayo waxaan leeyahay maanta halka aan marayno waad dareemaysaan jihaadka lagu jiro waxaan leeyahay u istaaga jihaadka farducaanka ah qof kasta ku waajibay u istaaga qof kasta maanta oo muslim ah waxaa waajib ku ah jihaadka farducaanka ah guud ahaan dadka muslimiintan waxaan leeyahay maanta jihaadka halka marayo waad dareemaysaa faa'iidaystaan maanta fursad wey ka faa'iidaysa furda maantaan jazaaka allah khayran aad buu umahadsan yahay kaasi waxa waa sheekh axmed aw yuunis waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada hoose dhegeystayaasheena intii dib nooga soo biirtay haddii aan mar kale xusuusiyo kulankan wuxuu ahaa kulan wada tashi ah oo u dhexeeya hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab maktabka asiyaasatu walwilaayaat waxaa kasoo qayb galay wulaada wilaayaadka islaamiga mas-uuliyiinta makaatibta arrimo muhiima ayaana lagu gurfeeyay waxaa markan ila taagan sheekh guleed awnamaan sheekh guleed soo dhowow sida horta aad arkaysid kulanka boorkiisa ku qoran kulanka wuxuu u dhexeeyey qiyaadada caamka ama qiyaadada sare ee xarak shalmujaahidiin iyo maktabka siyaasadda iyo wilaayaadka wuxuu ahaa kulan fariimo badan sida buu ahaa wuxuu ahaa kulan lagu matalayay mujtamaca muslimka ah si gaar ah dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga oo aan maanta joogna ama dhulkeena soomaaliya wuxuu ahaa kulan aan waxba reebin ummaddan siyaasadeedii buu ka hadlayey ummadda amnigeedii buu ka hadlayey caskarigeedii iyo wuxuu ka hadlayey ummadda wuxuu ka hadlayay ijtimaacigeedii ummadda horumarinteedii buu ka hadlayay meeluu dhaafay ma jiro waa gartay halkan wilaayada hiiraan shacabkeeda iyo nuqabadeeda aqoonyahankeeda waxgaradkeeda maxaa fariin aad uga diraysaa fariinta aan u dirayo wilaayada islaamiga hiiraan iyo mujtamaca muslimka ku nool waxaa weeye waa in cadowga aan u qalab qaadno meesha hadda maanta xabadda ay ka socoto walaalihin ku guulaysteen waxa maanta aan sharaf ku helayno oo karaamadeenna iyo ciisadeenna ay ku jirto in cadowga iska dhicino waxaan leeyahay waxaa weeye walaalihiinna mujaahidiinta garab istaaga runayaduna ka joogin annaga liidnaanteenna iyo dulligeenna wuxuu ku jiraa inaan ka tagno jihaadka nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa tabaayactum bilciina wa akhadtum adnaaba albaqar waradiitum bizarci وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم او كما قال عليه الصلاه والسلام جهادك ان انو استاغنو او غبر iyo wiil qof daayir qof weynba aan mujaahidiinta garab siino haday qowl tahay haday ficil tahay haday maal la dhiibo tahay intaas aan idin dardaarmaya aad baan u mahadsantiin barakallahu fiikum jazakallahu khayr aad baan kaaga mahadcelinaa fursadana siisay markana waxaan fursad siinaynaa oo aan halkan kusoo dhaweynaynaa sheekh luqmaan aw anas waaliga wilaayada islaamiga ee gedo sheekh luqmaan soo dhawow جزاك الله خير فيصل ودوي kulanka halkan lagu qaada dhigayay arrimaha la gurfeynayay wilaayada gedo kulankan muxuu uga dhigan yahay جزاك الله خيرا إن شاء الله تعالى kulankan wuxuu ahaa kulan taariikhi ah waxaan is leenahay gobolka gedo waxay uga dhigan tahay arrin taariikhi ah iyo waxqabad kusoo fool insha allahu tacaala hadduu ilaahay raalli ka noqdo wax badan oo culaysahoo jirana inu ku fududaan doonaan rajaynayna insha allahu tacaala waxayna u tahay runtii waxa weeyaan waxqabad weyn oo waxa weeyaan ummadda ay ku diirsan doonta insha allahu tacaala kulankan kasoo baxday hogaanka xarka suwal mujaahidiin maxaa fariina halka aad jeclaan lahayd inaad ka dirto waxaan fariin u dir lahay guud ahaan ummadda soomaaliyeed in ay ka qayb qaataan halganka soomaaliya ka socda inay ka qayb galaan waxa weeyaan naf iyo maalin ay garab istaagaan gaar ahaan dhallinyarada waxaan dhihi lahaa wakhtigiina la jooga ka faa'iidaysto dhulkiina lagu soo duulay sharafkiina lagu soo duulay maanta waxdahan ma lahan waxaanu leenahay marka inta maanta aad haysataan ragga mujaahidiinteed walaalina garb waxa weeye garab istaagan adinka garb istaagan leen jazaak allah insha allah aad iyo kaasi waxa waa waaliga wilaayada islaamiga ee gedo oo ka mid ahaa dadkii ka qayb galay kulanka halkan kusoo gabagaboobay markana waxaan fursad u helay inaan la kulmo sheekh cabdisamed sheekh cabdisamed soo dhawow marka hore kulan ayaa halkan kusoo gabagaboobay muddo laba toddobaad ah socday allah fadligiis guul ayuu kusoo dhammaaday bayaan ayaa halkan laga akhriyey wilaayada shabeellada hoose kulankan muxuu uga dhignaa jazaak allahu khayran kulankan waxaa kulan muhiim ah xaqiiqatan muddana la sugayay ilahi subhana taala ku mahadsan qiyaadada waafajiyey xaqiiqatan annaga kahas shabeellos ahaan wax badanuu nooga dhignaa aad iyo aad maxaa yeelay waxyaalaha lagu lafaguray qaraaraadka ay kasoo baxeen wax muhiim ummadda u ah waana soo dhaweynayna insha allah tacaala waxaa kaloo insha allah tacaala noo muuqato insha allah tacaala inay mugtay uu dhaqan geli doono waxyaalaha kasoo baxay dadkan ay ku farxi doonaan insha allah tacaala wixii kasoo baxay la arki doonaan insha allah tacaala waxaan rajaynaynaa dadka ugu horreeya fuliyana noqono insha allah wixii kasoo baxay insha allahu tacaala dadkana waxaa leenahay insha allahu tacaala dee bishaaraysta kheyraa jiri doono wax badana insha allah tacaala waxa weeyaan oo muhiim ah ayaa insha allah tacaala waxa weeyaan arki doontaan waa gartay ugu dambeyntii halkan maxaa fariina oo aad uga diraysaa bulshada aad matalayso shabeellada hoose iyo guud ahaan dadka soomaaliyeedba جزاك الله خير فرينت عن دراي وحي تاي مانتا لو صف على لوكل جرا مانتا الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت مانتا لو صف بس لوكل صف صف دحي او لو صف دحي مجرو مانتا حوين عدو الله سبحانه وتعالى او صف كجرو dadka muslimiin saf ku jira ayaa waxaa weeyaan lagu wada dagaalama dadka waxaa ugu baaqaya si guud haddee sharafkiini cizigiini wuxuu ku jiraa diinta ilahi sanata in loo dagaalamo ninkaan dagaalamin wuu gumoobaa dadka waxaa leenaa dagaalamo cadowgan iska dhiciya haddii kale waxaa idinku dhici doona waxa ku dhacay reer gaza ku dhacay idinku dhici doona oo cadowgaas waxaa weeyaan oo xaaqidka uu ku dhigay waxay gaalana la maakanta u arkaysaan waana aragteen in badan muuqaaladan waa ka aragteen dadka ha dagaalamaan wiilasha dagaalamaya ee sharafkooda iyo cizigooda iyo mugta diintooda u dagaalamayna garab siiya waxaa weeyaan cadowga ilahi subhana watacaala aan iska dulqaadno intaas dadkan ugu baaqi lahaa jazaak allah khayr waa kaaga mahad celinaa fursaddaana siisay jazaak allahu khayr sheekhna waa hagaag ee, weli waxaan ku guda jirnaa tabinta shirka halkan kusoo gabagaboobay muddo laba toddobaad ah waxaa markaan fursad u helay sheekh abuturaab sheekh abuturaab soo dhawow wixii halkan ka dhacay maxaad kusoo koobi kartaa bismillah alxamdulilahi rabbi alcaalamiin Eh, runtii kulankani wuxuu ahaa kulan taariikhi ah oo masiiri ah oo lagaga tashanayay yacni si guud camalkan socda yacni aayihiisa waana kulan taariikhi ah kulan aad u muhiim ayuu ahaa wax badan baana ka soo baxay jazaakum allahu khayr waana kulan faa'iido badan leh ayuu ahaa waa gartay ugu dambeyntii halkan maxaa fariina oo dadka soomaaliyeed ee muslimka ah halkan u marsiinaysaa Eh, runtii eh, waxaan nahay dad muslimiina ku nool bariga afrika gaar ahaan soomaaliya waxaan ugu baaqaynaa yacni cadowgan soo jireenka ah ee saayusaliibiga ah yacni ee dhulkeenni ku soo duulay ee boobaya yacni khayraadkeenni iyo tharawaadkeennii acraadeenni ku xadgudbaya diinkeennii bedelay yacni inaan la dagaalamo ummadda soomaaliya waxaan ugu baaqayaa yacni dagaal guud inaan qaadno oo mujaahidiinta waa wiilashoodii yacni waa walaalahood inay garab siiyaan camalkaana inay u istaagaan yacni si guudna mujaahidiinta waxaan ugu baaqayaa inay cadowga darabaadka ku badiyaan oo yacni yacni habeen iyo maalin aynaan fadhiisanin insha allahu tacaala ugu baaqayaa waxaana isleenahay insha allahu tacaala waa guulaysan doonaa insha allah cadowga ilaahina waa jabay walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin walaala waxaan leenahay halkaa kasii wada jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiik kaasi waxa uu ahaa abuturaab ee, markana waxaan soo dhaweynayaa sheekh abusacad kulanka halkan lagu qabtay ee aad ka qayb gasheen ee muxuu kaga dhigan yahay maanta bulshada muslimiinta ee wilaayaadka islaamiga ku nool ee maxaase looga niqaashay runtii kulankanu wuxuu ka dhigan yahay kulan runtii mistugo fiican lahaa oo waxa weeyaan waxaa la dhihi karaa ummadda maanta muslimiinta ee gaalada maarata ay kusoo duushay ee bariga afrika runtii kulankan wuxuu ah waa kulan aayaka tashi ah waa kulan maarata ummaddan iyo maarata si loo badbaadin lahaa cadowgeeda si laysaga dhicin lahaa kulankan runtii waxaanan is leeyahay insha allah wuxuu noqon doonaa ama uu ka mid yahay min mafaatiixi nasri Aad iyo guulaha aad, aad iyo muslimiinta ay gaadheen mid ka mida Aad iyo weeyaan aad, runtii aad iyo kulankan kulan aad iyo aad aan lagu soo koobi karin wuxuu muslimiinta wuxuu ga dhigan yahay mujaahidiinta waxaan leeyahay sii labalaaba jihaadkiina aad kula jirtaan gaalada ilaahayna waa miciina Eh, saasaan horta leedahay Eh, dadka kale ee muslimiinta waxaan leeyahay war maanta xilligii nimankan ilka xaydhaa la iska qaadi lahaa oo waxa weyn la dagaalami lahaa wax yarbaa nimankana israacin bay u baahan yihiin waad aragteen cadowga iyo xasan gurguurte gacan taagta waxa ay ummadda ku hayaan waxaan leeyahay ummadda maanta muslimiinta majaal fiican baa furan riyaaxu nasri baa maarata yaa muuqata waxaan leeyahay kaca waxaan dhihi lahaa maarata war waa lagu digtaa duul hatu kuu daraan jire waana lagu sii digtaa daalimkii kuu daga- kuu dahraan jire daa'ima u allahayo adaan duulina moogeyne dembigay gabe- galeen baa habar dugaag loogu dawgalay nimankan horta habar dugaag baa ka dambaysa kuwan ha- oo aan habar dugaag baa la dhaha kuwan hadda horta diinta gacanta ay ku dhacdeen habar duyuur baa lewa yacnaa dugaaga waxaa lagu yaqaanaa dugaaga wuxuu dilo shib waxaa cuna haadaa cunta kuwan waa haad haadi marka insha allahu haddii kii maar dugaagiiba haddii maarata ay gacan ku dhacday insha allah waxaan leeyahay ummadda muslimiinta arrintan waa guul soo hoyatay insha allahuna ilahi waxaan ka rajeynaya inuu israaco ummadda laakiin waxaas leeyahay garab u noqdo dadka muslimiinta ee walaalihiina kacana jazaaka allahu khayr aad ayuu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa ee, sheekh abu sacad markana waxaan soo dhaweynayaa sheekh muuse cabdi caraale oo ka mid ahaa dadkii mas-uuliyiinta ahaa ee halkan shirka uga qayb galay Ee, sheekhanaa soo dhawow marka hore ee halkan waxaad uga qayb gasheen shir socday muddo ee, laba toddobaad ah oo arrimo muhiimana lagu gorfeeyey Ee, shirkan ee, ee halkan aad u joogteen wilaayada banaadir iyo shacabkeeda muxuu uga dhigan yahay maxaase halkan aad kala dhaqaaqaysaan oo aad shirkan ka kasbateen
آه، بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد كنت شركان وحوها شر آد وقيم بدن ولا مثال له عادية آه، واحد بدن أيا لو قرفي أو لوغا ولا حضي waxa laale wixii laga wada hadlana waa la sameel dhigay waxaan is leeyahay waa wax ee, wax weyn ka tari doona ee, maarata yacni cabashooyinka iyo tabashooyinka iyo waxyaalaha baahidii shacabka soomaaliyeed guud ahaan gaar ahaan banaadir wax weyn ayay ayay ku korin doontaa wax badan oo laysla soo qaaday oo bulshada danteeda ahaa laysla meel dhigay waa gartay ee, halkan maxaa fariinaha oo aad ka diri lahayd ee, una diri lahayd dadka muslimiinta si guud si gaara bulshada aad matalayso
Ee, fariinta aan fari lahay oo aan diri lahaa waxaa weeye ummadda soomaaliyeed wax badan ayay culays iyo dhib iyo maarata yacni ay ku jirtay maxaa yeelay ummaddan muslimka soomaaliyeed weli si dhab ah shareecada kitaabka kitaabka ilaahay iyo sunnada nabiga nabiga si da- si dhaba looma dabaqin marka dhibaatooyin fara badan kasoo bilow dowladii dowladihii talyaaniga iyo ingiriiska oo qabsaday kusoo xiji dowladihii maarata yani musuq maasuq ahaa kusoo xiji dowladihii diktaatarka iyo shuuciga ahaa kusoo xiji dagaaladii sokeeyo dalka dhacay kusoo xiji hogaamiye kooxeedada inkaarnaa dadku waxay yidhahan lix bilood oo maxkamadihii ay jireen ummaddu waxay rinaafsatay hadda kadibna sidoo kale haddana dowlad maarata yani faajirada oo dadka dulminaysa oo dhacaysa oo boobaysa oo dhulkoodii iyo hantidoodii ilmo guurtada hadka oo dhan barakicinaysa haddana timid marka ummaddu meesha keliya xal ka heli karaan waa inay sharaacadoodii ilaahay usoo dejiyay oo cadaaladda had inay maaratan u noqdaan cadowgana iska dul qaadaan nin shaaciraha wuxuu yidhi haqadarin dimuqraadi waa qole afkaartooda hanti wadaagna laga quusayo lagu khasaarooya quboo daadsha labadaba walaan lagu qaboobayn qur-aanka iyo sunnaha muqadaska qaata xukunkooda quratu cayni nebi maxamedaan lagu khasaarayn caleyhi salaatu wasalaam meel kale oo xal laga raadin karo ama adduunna lagu badbaadayo aakhiran lagu badbaadayo ma jiro adduunkana dadku silcay ku jiraan آخرنا سلع كلا دمبي حدان إلهي دين تيش آن لقبسن وأيضا آن لقى منهج دقن وأيضا آن لقو دقمين وأيضا آن لقو حقن تمين وأيضا لقو رالي نقن سلع لبد دارود بلبد وإيمانية مركا أنا وحاو باقي يضدك سلع لبد دارود لوقا بحو إن إلهي سبحانه وتعالى عليه عيرك يدولك دستي مخلوقا إسكالها أسوي دستورك أسو دجي إن دستورك إسان لا ضيعين مالك الآن مارك يعني وحبد لقدوني هذا وحات ليك هو نين كستو مدحوينها إيمانها ما أنتو إيمانها إذا الله سعبتو ما هو إيمانها والله مش حرضها ولا جعلها ما أنت أوتلا إذا الله لعنها أوتلا إذا نعرض لغطورها أوتلا midka damboo yimaada dad waxay moodayaan kii hore inuu ka fiican yahay markaas haddana soo dhawaan u maxashaxaadayaan haddana mid kale adoo hal madaxweyne oo adoo la ammaanaya dalkan inta qabta ka tegay ma jiro sirta ku qarsoon waxa waaye war ninkan aad dooranayso soo dhaweynayso manhajkiisa iyo mabdiciisa muxuu yahay haddou kii hore ku mabda' yahay waa kii hore iyo mid lamida waay ha kulu goyn marka waxaan anigu aaminsanahay lixdankii sano oo soomaaliya dowladaan nahay ay lahayd waa hungoobayay kanay ku hungoobayaan kanay ku hungoobayaan kanaa kii kale ka xun kanaa kii kale kasii xun midba mid ka dambeeya waxaa leeyahay kanaa kasii xun maxaa yeelay mayna fahmin meesha laga xigaba mayna fahmin marka anigu waxaan leeyahay dadku ha fahmeen lixdan sano marka oo dhan dabagaala oo dhan dabagaala ah oo kii ugu horreeya la lacnadayo kii ugu dambeeyana la lacnadayo dadkana ay fahmi laayihiin meesha dhibaatada ay ka haysato meesha laga haysto ilaa hadda ma fahmin marka waxaan leeyahay fahma meesha layn ka haystaa waxa waaye waxaad haysaan dhaba cilla ah oo aan ceel tegayn adduunna aan ku hagaagayn aakhiran ku hagaag wixii adduunyada ku hagaagto aakhiradan ku hagaagto marka adduunyadana waa naga xumaanaysaa aakhiradana waa kasoo xunta mustaqbalka qofka bini'aadankaana ama qofka muslimkaana waa aakhiradiisa
waa hagaag waxaa iminka aan fursad u helay inaan la kulmo sheekh xasan yacquub cali sheekh xasan halkan muddo laba toddobaad ah kulan ayaa ka socday oo soo gabagaboobay bal kulankan iyo risaalada uu xambaarsanaa iyo dareenkiina iyo waxaa halkan aad kala tagaysaan oo aad ummaddii kula noqonaysaan bal warbixinada sii jasaakum allahu khayran walaal waa mahadsan tahay adi iyo warbaahinta islaamiga ee al andalus baydan kaga mahadcelinaynaa liqaa iyo kulanka waa mahadsantihiin su-aashaadii haddaan u gudbo meeshaan kulan ayaa lagu soo gebagabeeyey oo laba toddobaad socday shaqooyinkii sanadkii hore baaqda in la dhammaystiro kuwa cusub iyo ajandiya cusubna in lakala qaato in la kala qaato go-aamo wax ku ool ahana meesha waa lagu kala qaatay ilaahay idinkii insha allah maqaala ah in qodobadii halkan mashaakilkii iyo arrimihii halkan lagu soo bandhigay in isla xuluushoodii halkan lagu galay isla halkan in lagu kala qaatay isla halkana lagu kala tagay oo wixii shaqo ahaa halkan lagu kala qaatay oo iyagoo dhaqangal ah inay dhulkii iyo dadkii laga yimid ay u noqon doonaan arrintaas ma saxba sidaa weeye wulaadu ama maamulada gobolada sababka loola kulmay waxa ay tahay inay soo gudbiyaan dhammaan caqabaadka ka jira maamulada wixii waa loo fadhiistay waali kas waa la dhegaystay riboodkiis gobernatooro kasta wuxuu soo istaagay mikrofonka si furan oo dahfuran ayuu oga warramay walaayadiis horumarka ka jiru ka warramay nuqsaanta ka jirtana wuu ka warramay baahida ka jirtana wuu ka warramay caqabada haystana wuu ka warramay wax alla wixii dee isaga lagu haystayna waa loo sheegay marka waa la dhegaystay wararkooda la dhegaystay waa la taxliiliyey waa laga niqaashay waa tan aad arkaysay dee dhanta dee la kala maaragtay tiim tiim loo qeybshay fariiq fariiq loo qeybshay ajandiyaashii laga rabay in laga niqaasho la qeybiyey lasoo lafagoray la isku soo celshay la wada akhriyey kadibna go'aamadii iyo natiijadii yacni niqaashka la soo saaray oo wax ku olan marka insha allahu ay ka soo baxeen waa gartay ugu dambeyntii marka halkan dadka isugu yimid ee mas-uuliyiinta ah dabcan dadkii ayay ku noqon doonaan wilaayo weliba dad ayaa aadi doona dadkaas dad ayay la mucaamili doonaan dad ayay shaqada laga sugayo inay qabtaan ee ay halkan ka qaateen dad ayaa dabcan la qaban doona ummad ayay la hadli doonaan marka dadka maanta ku dhegeysanaya kaa dhegeysanaya idaacadda islaamiga andalus maxaa halkan fariin ah oo aad ugu jeedinaysaa guud ahaan dadka shacabka ah ee mas-uuliyaadkan halkan laga qaaday cibiga iyo culeyska ugu badan iyaga uu ku dhici doono
awalan waxaan leeyahay wulaaddu waxaa la shaqeeyaa xafiisyo makaatiib fulin oo ayaga ka hooseeya waxaan leeyahay makaatiibtaas wixii go'aamo ah ay walaalihiinnu keenaan waxaa weeye yacni kala shaqeeya habsamidii ay u gudan lahaayeen kala shaqeeya waxaa ayaga ka sii hooseeya maamulada yacni degmooyinka maamula oo degmooyinka maamulo oo guddoomiyaasha degmooyinka waxaa ka mid ah odayaashii dhaqanka oo iyagana qaraaraadka meeshan ka soo baxay sugaya waxaa ka mid ah culimadiibaa ka mid ah ganacsadiibaa kamid ganacsatadiibaa ka mid ah aqoon-yahanadiibaa ka mid ah haweenka oo dowrkooda aan yarayn jazaa ilaahay ha barakeeye ayaa ka mid ah dhammaan waxaan leenahay culeyska ay walaalaha loo soo xambaariyey xagga amiirka iyo dadkii muslimiinta ha ka yimid kala qayb qaata in ay fusho dadkii fulin lahaa waa idinka halkan waxay ahayd meesha qaraarka lagu gaaro meeshii fulintu waa meesha aad joogtaan cid wax fulinaysa waa idinka halkan taladii keliya lagu gorfeeyey waxaan ilaahay ka baryayaa inuu ilaahay idin fududeeyo si ikhlaas ah alla dartii ah ugu kaalmeeya maamulada wulaadda idin iman doonta iyo dhammaan makaatiibta kale ayaguna shaqooyinka gaarka loo soo xambaariyey oo dhammaan saaxaday la imaan doonaan waxaan leeyahay ciidankeenni jeeshka hadday militarig yihiin hadday xisbi yihiin haddii ay amni yihiin haddii qaybaha kala duwan ciidanka ay yihiin dhammaan waxaan leenahay shaqooyinkaas la fududeeya dadkii loo wakiishay ama waxaa weyaan mas-uuliyadaas loo egmaday oo idin iman doona haddii ilaah yaraahdo fariin wadayaal weeye fulintan idinka laydinka rabaa aad baad umahadsantihiin kaasi waxa waa sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii shirkan ka qayb galay muddada labada toddobaada halkan ka socday dabcan shirkan wuxuu ahaa shir ay isugu yimaadeen hogaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta makaatibta wulaada wilaayaadka islaamiga iyo sidoo kale acyaantii camalkan oo ay ku jiraan wulaadii hore ee wilaayaadka islaamiga dabcanna arrimo badan ayaa halkan lagu gurfeeyey laba toddobaad ayaa halkan kulan uu ka socday kulanka wuxuu ahaa mid albaabada u xiran yihiin oo aan saxaafadda loo ogolayn markii qeybaha dambe ee saxaafadda loo ogolaaday aan kusoo birana dabcan waxaan aragnay warbixinadii iyo taqaariirtii iyo wixii laisla wadaagay oo goobta lagu kala qaatay waxaana dabcan halkan laga akhriyey bayaan kasoo baxay siyaasadda iyo wilaayaadka oo uu halkan ka jeedayay sheekh muuse cabdi caraale buu umahadsanyaen walaalkeen faysal xasan ayuu kaasi ahaa oo noo soo jeedinayay tebintaasi waraysiyo kale oo dheeraad ah waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadeenna soo socda insha allahu tacaala guud ahaanna barnaamijkii faafareebka caawa waa inaga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatu
نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين